wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ku qabatay shir looga hadlayay wadatashiga iyo xaqiijinta barnaamijka adeeg daadijinta ee magaalada kismaayo shirkan ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka socday wasaaradaha arrimaha gudaha caafimaadka waxbarashada ee maamulka jubbaland iyo xubno ka socday dowladda hoose ee magaalada kismaayo axmed maxamed cabdulaahi agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey waxyaabaha shirkani looga hadlayay oo ay ka mid tahay madaxda degmada madax ka socota wasaaradda caafimaadka iyo madax ka socota wasaaradda waxbarashada shirkan maanta wuxuu daaraan doonaa wadatashi ku saabsan xog ururintii aanu sameynayna bishan march labada kun shan labaatanka taas oo daaranayd iskoolaadka iyo xarumaha caafimaadka ee babliga ah oo aan u rabnay maarata in loo sameeyo adeeg daadejin haddii alla idmo sanadkan labada kun shan labaatanka marka shirkani wuxuu focuska saari doonaa ama uu xoojin doonaa warbixintii kasoo baxday tiimka wasaaradda arrimaha gudaha kaas oo lagu soo bandhigay baahiyaha iyo maaragtay baahiyaha jira taa waana lagu laafaguri doonaa halkan shirkan isla shirkan waxaa lagu ansixin doonaa wixii aanu soo saarnay inuu sax ahaa iyo in kale kadibna gacantaag iyo wuxuu noqon doonaa xaqiijin waxaan si wada jira marka u xaqiijin doonaa baahiyaha jira ee aan anaguna soo qoray oo aan kasoo qoray health centreska iyo iskoolaadka babliga sidaan ii sheegay shirkan ayaa door muhiima ka qaadan doono dardargelinta barnaamijka adeegdaadejinta magaalada kismaayo si loo horumariyo adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada